asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aala halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteennii aynu sida joogtada ah u wadaagi jirnay teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii xubinta murtida middan maanta waxay ku salaysan tahay si aad og tihiinba dhegaystayaal waxaa ina wereeriyey aqoon-yahan aan waxba inoo soo kordhinin iyo haddii eebaydn hayo doctor aan dawo samaynin iyo howlo noocaas maxaa la yidhi saddex nin oo nin brofesor yahay qoraa ah ninna yahay doctor ninna yahay injineer saddexdaasaa gaari qaatay saddexdoodii oo gaari wata ayaa meel cidlo ah gaarhigii kaga jabay waa cidlo ciirsila caradana dhura iyo libaxunbaa gow iyo wii iyo waaw leh markaasay waxay maqleen nin geel dheelmahayey ninkii geela dheelmahayey ayay u tageen kolkaasuu fadhiisiiyey meel ardaa ah ayuu fadhiisiiyey waa la yswaraystay kolkii la yswaraystay buu yii toddobaatan jir baan ahay weligeyna geelaas un baan raacanhay markaase saddexdii nin isdhowreen oo toddobaatan jir baad tahay weligiiba aan geela ka hadhin haa oo waxba maada baran qur-aankaan aqaanaabi anugu iyo geelaygaas dhaqashadiisa iyo hawlihiisa howlahaasaan aqaanaa markaasay dhaheen haddee waad dhimatayba oo nin noolba magtiis haddaada weligaa waxba akhrisanin oo aan waxba lagu barin maxaad adduun ka ogtahay maxaad adduun ka taqaanaa maxaad adduun kala socotaa adduun unbay ku mashquuliyeen markaasuu yidhi adduunka idaacadaasaan wataa oo iyadaas waxay sheegtana waaban la yaabaaba oo sheekooyin yaqyaqsi ah yaa barhkood eela noqdaan waxyaalaha idaacada laga sheegahayo haddii ilaahay idmahayo waana kaasoo nin dembiya oo geelaas labada boqol ah leh ragna aan waxu ogeyn yaan ahay buu yidhi markaasay dhaheen maya ma noolide ninay u dhammaatay baa taha oo adigu ninkiiba yasid ugu dhaqaaqeen waa nimankii socotadaa gaadhow ka jabay meesha duurka a fadhiyey markaasuu yidhi dhib ma lehe e soo dhowaada anay gurigeyga baad joogtaan kolley hadda wax cilmigan idin weydiinhayo ma lahan nin walbana wixii cilmi ilaahay uu baray waa uu yaqaanaa buu yidhi haye geeli baa soo xarooday markii geeli soo xarooday iyo hal buud ah oo igarh ah yuu yidhi waryaah kaalay aw barofesorada iyo dhakhaatiirta iyo nimankii markaasay dhaheen warheedhe maxaad rabtaa siiye toobkahan bidhahan qaate hashaas maala waa hal caana badanoo saddexdiinaba way idinku filan tahay hadda saddexda ninba nin hal dhiijin karaa kuma jiro hal dhiijin kara dhiijin iskaba daaye taabashada naaskeeda ayay ka baqayaan saddexda ninbana markii ay dhasheen hasha ayaa lagu habay caanaheeda oo geel caanihii ayaa lagu haboo saddexduba baadiye ayay ku dhasheen iyagoo geel caanihii lagu habay oo geela caanihiisa ku soo koray oo kabacdi magaalo galay oo brofesor sheegtay yayna hal maali karin hal ma maali karaan haddana saddexdii nin ee ninkii geela dhaqanhayay ee dhaqankii iyaga aabbahood iyo awowgood ku taagnaa ee aan wixiisii dayicin ayay caahayaan waxay leeyihiin waxaa tahay nin dhintay oo aan noolayn kolkaasuu wuxuu yidhi bidhaha qaato hasha maara markaasay isdhowreen say dheen war hal ma maali karnee gaajaan sakaraad la nahae ha nagu ciyaarin adeero geel caana nooga sool siyo maxaad u lahaydeen cilmi mataqaanid haddiiba aad idna hashaa maali karin niman hal maali karaba idna ahayn cilmiga aad barateen muxuu yahay nimayo bal ii sheega waa markiisu ka gudanhayaa mogta waa ka argudanhaya waa laysku daadsanhayaa markaasay dheh warma maali karre hasha noo sool markaasuu intuu xagga istaagoo keliyaha qabsaday yuu yidhi waa ilaahay mahadi haddii ay aqoon-yahanadii ayra maali waayeen bal hadalkiisa u fiirsa bal dhigaasu siduu ilaahay ugu mahadiyey ee isaga laftiisa uu afkiisa nimankan ugu digeeyey fiiri waxauu yidhi waa ilaahay mahadi haddii ay aqoon-yahanadii ayra maali waayeen waaba ilaahay mahadi hadday aqoon-yahanadii ayro maali waaye ayro waa hashaas hashaas igarhka ah ee uu rabay inay toobkaha darsadaan ama ay bidhaha darsadaan ayaa ayre la dhahaa kolkaasuu erayadaas muhiimkaa ku dhawaaqay waa ilaahay mahadii hadday aqoon-yahanadii ayre maali waayeen buu yidhi taas ayuu ku soo afjaray iyagiina intay isdhowreen iyo iyagoo yaxyaxsan dheheen inadeerow baryootan markaas iyo haddii ilahay kuu sabagelaya gacan hoorsi inadeerow geela caana nooga lis waad og tahay annagu ma karna geele sida loo maalana ma naqaane midda kale ma geel bay maali karaan cidhiyo dheerdheer baa ku yaallo oo haddii ilahay kuu saba ogolyahay hashaba ay naasaha kaga mudiye mahmaahda maanta ee aan soo qaadanayno haddii eebba idmo waxaa la yidhi shamberi sheekh laguma noqdo